madax dhaqameedka iyo guddida guud ee beesha ay ka soo jeeday ragga hubaysan ee in muddoaba ku jiray buurta gacan libaax ee gobolka saaxil ayaa ugu dambayn sheegay in ay ku guulaysteen in ay ijabadaasi ku qanciyaan in ay buurta ka soo degaan islamarkaana nabadda qaataan waa kan suldaan axmed cismaan caddegude oo ka hadlayey buurta gacan libaax iyadoo ay xilligaasi ku hareeraysnaayeen raggaasi hubaysnaa ee jabhadda gacan libaax waxaana uu sheegay in laga bilaabo maanta ay ku guulaysteen aanay jirinna jabhad buurta ku hadhnay dhammaan bulshada reer somalilan waxaan doonayaa halkan inaan iduu sheego maanta war farxad leh oo ah waxa iga horreeyey dhammaan madaxdii jabhadda buurta gacalibaax wii sheega walcab laga bilaabo saacadda cid ku matanaysa magicii jabhadda gacalibaax oo dayday ku noqonaysaana ma jirto waxay qaadeen taladii tolkood waxay soo abjareen shaqaaqadii jirtay dee cabsida ku hayshay dalka iyo dadka baad aad bay u mahadmayiin sharaf baa naga mudantiin karaamaa naga mudantiin in badan baa warwaray maalmaha soo socday inkastoo si wanaagsan waxiila wadeen haddana niman dhallinyara minarkayo aada u faradhaadheer farxad bay inoo tahay dhammaanteen reer somalilan ku saanta oo ku soo toosa waa sida idiin sheegeen oo kajoorqosho lahayn waxaynu kala xari doonaa gaadiidka waxaynu kalaxari doonaa madaxda iyo raggaarka taagan waxaynu ku soo dhoweyn doonaa dhammaan xaasibada burco iyo hargeysaba ku soo dhowaadaan anagurayda leenahay waad mahadsantiin sharaf baa nada mudantii la xeergaabo dhammaan dawta buurtii waa ka soo degteen ku soo dhowaada xaasimadihii annaguna aanu ka nimi axmed cali haybe oo ka mid a hoggaanka jabhadda ayaa isaguna halkaasi ka sheegay in ay la qaateen odayaasha nabadda iyo dhaqan ahaan waxa ay soo jeediyeen waxaana uu carabka ku adkeeyey axmed cali haybe in gebi ahaanba ay jabhaddii hubaysnayd buurta gacan libaax ka soo degeen go'aanka odayaashana ay qaateen jabhaddan buurta gacanlibaax barkii ay noo yimaadeen odayaashayadii mudnaa ganacdadide dudwihii la socoteen ee jadxajis baal hadacdabadeed kale sabaabiin kale qaar kamida siyaasaddu ay soo socdaan waxa aanu go'aansanay in aanu la gaadano waxa ay odayaashayadii wataan waxa intaa dheer wixii gaadiid ahaa ee gacantayada soo galay ee aanan amagu ahayn waxaanu ka wanaajinaynaa odayaashayada saacaddaa laga bilaabo nabadda aanu odayadayda la gaadanay waxba ka soo noqon maayaan jabhaddan ayaa intii ay buurta gacan libaax saarnayd waxa ay dhowr jeer baabuur ay leedahay hay-adaha kala duwan ee xukuumadda somalilan ay ka qaadeen meelo kala duwan gaar ahaana gobolka togdher iyadoo sidoo kalena hore ay u qaadeen baabuur ay lahayd hay-adda miinasaarka ee halotrust khadar maxamed cakule v o a hargeysa